arday soomaaliyeed oo dhakhtarnimo baratay ayaa waxa ay ka qalin jibisay jaamacadda dalka rumaaniya ardaydaasi oo baratay qeybaha kala duwan ee caafimaadka ibraahim xasan daandure ayaa khadka telefoonka waxa uu kula xiriiray doctor cabdi faarax taano oo ah guddoomiyaha ururka caafimaadka ee s s f ee soomaaliyeed ee ka howlgala soomaaliya iyo scandinavianka oo xaruntiisu ay tahay dalka denmark xafiiska xafladaasi qalinjibinta dhakhaatiirtaasi lagu casuumay ayuuna isagu ka wareystay
haa waxaa ka jiray shir aad iyo aada u qiimo badnaa ama xaflad lagu tilmaami karo oo loo sameeyey dhakhaatiir soomaaliyeed ee dhakhtarnimada hadda ka qalin jibiyey jaamacadda oradeya iyo agagaarkeeda magaalooyin ku yaala aniguna waxaan matalahayay ururkan guddoomiyaha ka ah ururka caafimaadka soomaaliyeed s s f ee denmark waa gartay tiradoodu intee laegtaha ardada qalin jibisay doctor cabdi faarax tiradoodu waxaa weeyaan waa afar iyo toban arday afar gabdhood iyo toban wiil waxaa kale oo lai sheegay in magaalooyin kale ee ku yaala romania ay kuwo kale ka qalin jibiyeen laakiin intii aan la kulmay intaas ay ahayd waxaa aada iyo aada xaflad qurux badan oo lasoo agaasimay oo guddoomiyaha ardayda oo yaasiin qaasim la yidhaahday uu aada u daadaadihinayo jawigii xafladaasi ardadaasi ay ku qalin jibinayeen dhakhaatiirnimada bartay bal iisa war run ahaantii jawi aan anagu la yaabay oo aanan firanayn buu ahaa aada iyo aada u qurux badan waxaa isugu yimid dad gaarayay aan ku qiyaasay sagaashan qof inay ahaayeen ugu yaraan wiilashu lixdan gabdhuhu lix iyo toban intaasi soomaaliya ahaayeen labaatameeye meelahaas oo ardaydii jaamacadaha la dhiganaysay oo ajnabiga ahay oo muslimiin u badan ayaguna waa ka qayb galeen xaflad aada iyo aada u qurux badan baa loo sameeyey run ahaantii oo midnima ka muuqato caalamkii soomaalida meel kasta lagu xardhay waxaan u rajaynayaa midnimadii soomaaliya inay meelahaas kasoo noqoto insha allahu tacaala dhakhaatiirtan hadda qalin jebisay ma dalkaasi rumania ay sii joogi doonaan mase dalkii soomaaliya aadi doonaan ma la socotaa barnaamijkooda qaar ka mida oo aan weydiiyey run ahaantii waxay la ii sheegay in kulligood oo dhan kama marna inay horta takhasusaad sameeyaan laakiin qaarkood waxay u socdaan wadankii waxa ay rabaan inay xagga ayaan ka shaqeeyaan kabacdina ay takhasus meelo kale ka raadsadaan waxaan marka aan aada iyo aada u jeclaan lahaa in wasaaradda caafimaadku ay si fiican uga faa'iideeyaan dhalinyarada iyagana loo faa'iideeyey marka waxyaabaha ay barteen dhakhaatiirtaasi makuu sheegeen cudurada kala duwan oo dhan baa la bartay ama surgery ha ahaato ama medicine ha ahaato kabacdi baa wixii takhasusahaas gadaalo ay ka bilaabi doonaan
kaasi waxa uu ahaa doctor cabdi faarax taano oo ah guddoomiyaha ururka caafimaadka ee s s f ee soomaaliyeed ee ka howlgala soomaaliya iyo scandinavianka khadka telefoonka ee denmarkna wuxuu ugu warramayey ibraahim xasan daandurey